واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
markasta loo jeediyo indhahooda xagga ahlu naarka waxay odhan rabbigayow ha naga mid dhigin qolada daalimiinta ah